Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Biyaha Maamulka Somalilan ayaa xariga ka jartay cagbiyood laga hirgeliyay degmada Salaxley. Xarig jarka cagbiyoodkan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka horumarinta biyaha Somalilan, xildhibaano, odayaal iyo qeybaha kale ee bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somalilan Nafiso Maxamed Sharwac ayaa ka warbixisay muhiimada cagbiyoodkan.
ilaahay mahadii weeyaan maanta in hawshaasi inoo dhammaystirantay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo ceelkani mid barakooba oo dadweynaha reer salaxley ku filnaada oo ay kaga raystaan biyihii dhanaanaa ee ay cabbi jireen sidaad arkaysaan biyihii suceelka waa biyo macaan waana biyo badan sideed mitir kiyuub saacaddii ama afartan foosto waa biyo aad u badan weeyaan insha allah waxaan ka rajaynayaa dadweynaha deegaanka inay ilaashadaan oo ay aad u ilaashadaan hantidaa badan ee la geliyey ceelkaa dabcan hanti badan baa gashay iyo kharash badan baa galay waxaan ku kalsoonahay boqolkiiba boqol in uu isuduwaha degmadu uu yahay nin boqolkiiba boqol mas-uula oo aad iyo aad u ilaaliya hantida meesha taalla iyo ceelasha iyo qalabka yaallaba wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan saleebaan yuusuf koone ayaa kula dardaarmay bulshada degmada salaxley inay ilaaliyaan halbiyoodkan waa farxad dhulkii looga aroori jiray waqooyiga hargeysa in maanta biyaha aynu labada gacmoodba ku maydhanayno oo farxad u soo hoyatay deegaanka salaxley iyo dadweynaha ku dhaqan agagaarkanoo dhan waxaana ku ammaanan wasaaradda horumarinta biyaha uu hogaamiye wasiirka iyo agaasimuhu oo qaranka uu hogaamiye madaxweyne muuse biixi uga wakiila maaha halkanoo qudhaata dalka intii toddobadii sanna uu dalkayey xukunkayey madaxweyne muuse biixi cabdi meelo badan baa biyaha aad wax looga qabtay oo barigu ku jiro waa farxad way ku ammaanantay wasiirka iyo iyo agaasimahaba waxaan leenahay hambalyo hambalyo shaqo fiican baa qabateen deegaankana hal kelmadu ma odhanayay wax kasta oo la sameeyo waxay u arkaan in cid gaar ownershipka inta badan ma qaataan inay ilaashadaan lahaanshaha ooy dareemaan inay iyagu leeyihin oy lahaanshiya ilaashadaan oo hadday wax ka xumaadaan iyagu samaystaan system u samaystaan ka warhayaan maadaama loo gelinayo biyahan loogu talgalay in water supplyga loo geliyo degmada haddana ilaashadaan halbiyoodkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada degmada salaxley kaasi oo wax badan ka tari doona baahiyo badan oo ay qabeen bulshada degmada maadaama markii hore ay cabi jireen biyo aan wanaagsanayn